maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe ayaa diyo u kala wareejiyey beelaha ajuuraan iyo xulyahan diyo wareejintan ayaa ka dhacday degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe waxaana diyada wareejiyey qabiilka culyahan iyadoona lagu wareejiyey beesha ajuuraan wiil ka dhashay beesha ajuuraan ayaa nin ka dhashay qabiilka culyahan xabad ugu fakatay xabaddan ayaa waxaa loo waday daanyar beer galay oo lagu cayranayay kadibna waxay ku fakatay wiilka yarka ah munaasabadda lagu kala wareejinayay diyada ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka jubbada dhexe iyo ogaasyada labada beelood ogaaska beesha cawlyahan ogaas axmed ayaa diyada ku wareejiyey ogaaska beesha ajuuraan diyadan ayaa ahaa qaybtii ugu dambeysay diyo ay horey u wareejiyeen qabiilka colyahan meeshan waxaa ka jirto xaflad lagu wareejinayo dhiig laba beelood oo dhiig kala galay ilmo yar oo xabad isku dhifteen ayoo daanyeer gaadaha beer ka fiijisana xabad ay kaga fakatay si kama ah ku dhintay ninka dhintayna waa beesha ajuuraan ninka waxdilayna waa beesha cawlyahaan si kama ay ahayd ilaahay qadarkii waxaa lagu xukumay shareecada islaamka boqol geelah loo xukumay oo mukhafafo ah boqolkiiba waa la lacageeyey wixii ugu dembeeyey ayaan maanta beesha ajuuraan ku wareejinaynaa annaga oo xaggii xaggaba isku mid aan ka nahay hal meel aan wada taagannahay ilaahay baa noo suurtageliyey ilaahay baana mahadda u sugnaatay ogaaska beesha ajuuraan ayaa sheegay in diyada uu kala wareegay ogaaska beesha coolyahan isagoona allah ugu mahadceliyey sida walaaltinimada leh ee ay kula qaateen diyada maanta waxaa uwaas axmed beesha colyahan iigu wareejiyey diyo ka dhacday mar hore ilaa laba sanno soo socotay wixii dhinnaa ayuu igu wareejiyey maanta aniga isaga saafiyan kala nahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhexdaanan dhib kale uu ka dhicin muslimiinta dhan saasa ayaan ilaahay ugu baryaynaa si wanaag oo walaaltinimo ayuu igu wareejiyey bini'aadamkana macnaha waa iska laxjecel badan yahay dhexdeenna laxjecla kama dhicin annagoo isjecel gacmaha ishaysano ayuu qaybtii dambaysa igu wareejiyey uwaas axmed maasha allah goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukuno noocan ah oo ay u kala xukunto beelaha walaalaha ah ee wadadega walaayaadka islaamiga ah ee dalka